magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinayay kudhowaad soddon arday oo ka qalinjabisay macadka halabuurka dhallinyarada ah ee tolman society kuwaasoo bartay xirfado kala duwan iyo habka hogaaminta munaasabadda waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka puntland xubno ka socday wasaaradda waxbarashada aqoon-yahano iyo marti sharaf kale ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay agaasimaha b d r c cabdifataax asigoona sharaxay muhiimadda ardaydan ay u leedahay barashada xirfadaha kala duwan iyo hogaaminta waxay ahaayeen soddon dhalinyaro ah alluun badanaaba dhalinyarada waa markaan same waa codda laga hadlaa cadaali lahay ilaahay baa caadila laakiin waa tabartayaan isku daynaa shaqaalaha xafiiska iyo howlaha aan qabano baa laga gartayo rag iyo dumar waa waanaga waa loo siman yihi soddon gabdhood iyo soddon dhalinyaro ah oo shan iyo toban wiil iyo shan iyo toban gabdhood ayay ahaa sidoo kale goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda lagu dhiirigelinaya ardayda falsafad iyo maaragtay arin weyn oo u baahan runtii in la joogteeyo waxaa hadda ay b d r c ka shaqaynayso oo ah social transformationka runtii waxyaalaha u baahannahay oo dalku u baahan yahay wey halkan waxa iga muuqda dareen ah wax bulshooyinka adduunka ku nool qaarkood shan kun oo sano ka hor ay sameeyeen baynu maanta samaynaynaa never late wax fiican weeye waana uga mahadcelinaya waxaan aada ugu farxay oo runtii u hambalyeynaya magaceena ugu hambalyeynayaa hay-adda b d r c dareen fiican oo xarijiidisa laga wada qeyb galayo baa halkan ka socda
dhalinyaro sidii halkan laga sheegay reer puntland ah oo jaamacadaha wax ka dhiga oo hay-adaha iyo instituushano kala duwan u shaqeeya oo fikirkan aasaasay oo productiga intaa leeg soo saaray waxay mudanyihiin in loo mahad celiyo in la dhiirigeliyo oo la garab istaago shaqo aada u baaxad leh bay hayaan ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ilyaas cusmaan lugotor isagoona tilmaamay in mar walba loo baahan yahay in laga shaqeeyo xirfadaha dhallinyarada si ay ugu horumariyaan nafsadooda iyo tanquyskooda waxna uu tilmaamay in dowlad goboleedka puntland ay garab taagan tahay dhallinyarada ku nool deegaanadaasi waxaa lagu beeriyey tolmo tiimkii hore iyo tiimkii namba productionkii intay halkan noogu soo bandhigteen ama filim ha noqoto ama qofofkii idii hadlay ha noqotee baa nagaga fulay insha allah tolmo waa isgarab taagaynaa barnaamijkan wuu guulaystay waana sii guulaysan doonaa waxaana isleeyahay transformationka ama ama dhismaha dhalinyarada la dhisaa oo dhalinyaradeenu boqolka shan iyo todobaatan tahay oo mustaqbalkii dalka ay tahay welibana dhalinyaro xilli adag iyo dal burburay ka soo baxday oo adaygaasi laftigoodu aan isleenahay waa kuwii dalkan mustaqbalkiisa meel wanaagsan iyo isbedel weyn gaarsiinaya maalin markii ugu horreysay oo macadka halabuurka dhallinyarada ah tolmon society ay ka qalijabiyaan arday baratay xirfadaha kala duwan iyo habka hogaaminta